heshiis ganacsi u dhexeeya labada dowladood taas wax kor loo qado gashiga oo ay samaynayso turkiga iyo ganacsada turkiga ay ku samaynayaan ama ku samaysanayaan dalka soomaaliya marka waa ballanqaadyo aad aad u ballaaran oo aan rajaynayno haddii aan nahay ganacsada soomaaliyeed urada bedelayana in halkaas horey looga sii wado golahan ganacsiga ee la aasaasay ee ka dhexeeya labada dalna waxa uu qaban doonaa sidii heshiisas iyo ballanqaadyadaas la sameeyey horey loogu sii qaadi lahaa loona horumarin lahaa ganacsiga ka dhexeeya labada dowladood caqabad oo jirana looga hor qaadi lahaa